wasaaradda horumarinta arrimo bilaantee dowlad goboleedka puntland yaa qobatay kulan inlajeedshiih ay ansixiyowka heerka gudniinka gabdho walibana ku qeyb galay mudanayaalka golo wakiilada puntland mas-uuliyiin iyo weliba qaybo shalduwan ee bulshada anka horeyn ulajeedka kulanka yaa weliba kuwarbiyay agaasimaha guud ee wasaaradda bilaanta ee dowlad goboleedka puntland cabduqaadir yuusuf daahir dhammaanteen inaan ka soo qeyb galno barnaamij muhim ah oo ummadda reer puntlandna muhim u ah gabdhaheennana muhim u ah oo intaa haddana waxaa dheer gabdhaa u dheer inuu dhibaato ku yahay waa f g m kii halkaa waa kan ku qoran taariikhda haddaan dib ugu noqonno muddo badan baa puntland ku taamaysay ama ku taahaysay in arinta muxuu ah barnaamijkan f g m-ka ama gudniinka gabdhaha la meel mariyo oo la halaaleeyo oo laga dhigo barnaamij aynu inagu puntland ahaan uga horeyno marka dalka soomaaliya loo eego dhanka kale ahaana ku mid ee mudanayaalka golo wakiilada puntland ayoo ku qayb galeen kulanka iyo bogaadiyeen qobsoomo ku kulanku aad baan ugu faraxsanaa inaan kasoo qayb galo kulankan waa kulan aan isleeyahay bulshada inta u tirada badan ayuu siinaya xaq ay u leeyihiin xuquuq marka laga hadlayo caafimaad qofku waxyaalaha asaasiyaadka ntsi caafimaad koogaya waxaan isleeyahay anagoo ku hadlaya afka saaxiibaday waxaan rajaynaynaa wixii aan shareecada ka hor imanayn islaamnimadan aan ka hor imanayn bulshadana caafimaadkeeda difaacaya inayna kala shaqeyno insha allah waana soo dhaweynaynaa insha allah
annaga baarlamaanka haddii alla ka dhigo muddadii haddee shan sano lasoo dhaaf waqti yar ka haday waa inta waa laga hadlayey tii hore waa laga hadlayey welina mar baa naloo keena weli golaa lama keenin mar baa la keenay waqtiga cabdiweli waxaa odhanaya waagaa laguma guulaysan laakiin waxaan qabaa haddii lagu soo celceliyo aragga inkastoo hadda dhalinyarada lagu doontahay oo ragga baxaa badan baa laga yimaadeen oo raggii hore way ka tageen meesha waxaan umaya haddii hadda aad keentaan in gacanta loo taagay aan unanaya marka halla warwareegina soo qaada oo la kaale ahay aad keentaan golaa la xidhin wasiirka wasaaradda bilaanta horumarinta arrimo qoyska ee dowlad goboleedka puntland marwo naciimo cabdiraxmaan guuleed ooya ku hadlay hirowka kulanka ayaa ka dheeratay saameynta uu saleeyay gudniinka fircooniga waxaan rabaa horta f g m wasaaradda haweenka iyo cadaaladdu iyo wasaaradda caafimaadka mudday ka hadlayeen oo f g m aynu kulligeen ka wada hadalnay kulamo badan oo aan la soo koobi karin baan ka wasaarad ahaan aanu qabanay oo f g m-ka ku saabsan dhibaatooyinka uu leeyahay iyo xeerkan in la ansixiyo siday xildhibaanadii hore ay sheegeen walaalahay waxay dhaheen hal marbaa baarlamaanka la horgeeyo labada kun kow iyo tobankii bay ahayd qaylaa ka dhalatay qayladuna waxay ka timi badanaa waxa weeye waa rag xildhibaanada ma ahayn laakiin rag kale oo bannaankaabay ka timi afka waxba ku weyneyn mayno marka ragga waxaan leeyahay walaalaheena hanaga hor istaaginina xildhibaanadu waxaan rabna inay noo qabtaan diyaar bay u yihiin waa siyaasiyiin waa aqoon-yahano waa xildhibaano jecel haweenkara puntland inay caafimaad iyo horumar iyo barwaaqo iyo baraare ay gaaraan raalli ka ah annaguna waxaan wadnaa wax diinta islaamka aan kasoo horjeedin markii la roogo soomaaliya weliba jare bilaan far badan oo ka gudan gudniinka fircooniga iyoona dhibaatooyin shalduwan iyo kulukulamayaan inkastoo sannadoogii demba la suubiya ee wacgelin ka saabsan sidii lambaabii la haya gudniinka fircooniga